weliiska dalka kenya ayaa sheegay in weerar ka dhacay deegaanka banisa oo hoostaga mandheera gobolka waqooyiga bari ee dalka kenya ay ku dhinteen ugu yaraantii shan iyo toban qof weerarkan ayaa waxaa lala xiriiriyey colaad u dhexaysa laba beelood oo soomaali ah booliisku waxay sheegeen in dadka badankoodu ay dhinteen kadib markii baasuuka lagu dhuftay meel ay gabaad ka dhigayeen ka dhiganayeen qoysas dagaalka ka barakacay waryaha v eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan magaalada nairobi nooga soo diray ku dhowaad ilaa iyo shan iyo toban qof ayaa ku geeriyootay deegaanka joroqo oo ka tirsan degmada banis oo hoos dhacda degmada mandheera tani oo idaacadda v o e da u xaqiijiyeen ila goobjoog oo halkaasi ku sugnaa sidoo kale dableydana weerarka ku soo qaaday tuuladaasi ayaa waxay dhaawac u geysteen sagaal iyo toban qof dhaawacaasna intooda badan waxaa la geeyey degmada mandheera oo laga xukumo deegaanka baniso kow iyo toban ka mida dadkii halkaasi ku dhintay ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen haween iyo caruur iyadoo wararka halkaasi aynu ka helin sidoo kalena ay sheegayaan hal ka mida askarta deegaankaasi ku sugnaa in dhaawac uu ka soo gaaray bambaano ay dableydaasi ku soo tuureen xarunta ciidamada booliiska ee tuulada joroqo qaar ka tirsan culimaa udiinka gobolka waqooyi bari oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada nairobi ayaa waxay baaq nabadeed u direen shacabka ku dhaqan deegaanka mandheera sheekh xuseen ibraahim buraale oo la hadlayay idaacadda v o e ayaa waxa uu ka codsaday culimaa udiinka gobolka inay u istaagaan xalinta khilaafaadka iyo weliba dilalkan ku soo noqnoqonaya degmada mandheera dadka walaalaha ee dhibka uu ka dhex socdo mandheera iyo wajeer county in arrintaa ayada eh ay tahay arrin foolxumo eh oo aakharawa ah oo cadaab iyo ceeb ah sida runta eh ee dhiig muslim waa xaaraan in la daadiyo ilaahay qur-aanku ku sheegay qofkii dhiig muslim daadiyo shan goodi oo cadaab eebaa maaragtay yaa loo darbay marka in dhiiggaad daadanhaya la joojiyo oo dadka ilaahay ay u noqdaan oo alla ay ka yaabaan wixii maaragtay la kala tirsanhayo si tartiib ee looga wada hadlo sheekh khaliif cabdi milaawi oo ka mid ah culimaa udiinkii shirkaasi ka qayb galay ayaa sidoo kale waxa uu ka codsaday dadka ku dhaqan deegaanka mandheera inay hubka iska dhigaan waxaan baaq u jeedinaynaa walaalaheenna ku dagaalamayaan gobolka mandheera waxaan xasuusinaynaa dadka inay yihiin dad muslimiineh ilaahay subxaana wa tacaala dhiigga muslimka uu xarime waxaan xasuusinaynaa dadka walaalaha walaalaha dagaalamay in mataqaanaa muxuu ahaa ay joojiyaan dilka iyo dagaalka leanna muslimiinta dhiigooda caalamka meel badan buu ka daadanhaya intaasaa nagu filan muxuu ahaa muslimiinka dhiigooda la daadinayo walaalaheenna waa inay joojiyaan dilka iyo muxuu ahaa iyo mataqaanaa waxyaalaha dadka aan waxba geysanin masaakiinta la gumaaday la barankicinay guud ahaan waxaa laga dareemayaa deegaanka raamu balis celdaas iyo weliba dhammaan deegaanada xuduudda la leh gobolka wajeer iyo gobolka mandheera qulqulatooyin iyo cabsi argagax ku keenay shacabka dareertan oo labadii sane lasoo dhaafay kusoo noqnoqonaysay deegaankaasi ayaa waxaa asal u ah soohdin iyo weliba siyaasad iyo khayraadka oo dadka deegaankaasi aada moodo in ay aaminsan yihiin in qolo ay qolada kale ka badsanayso dowladda dalkani kenya ayaa halkaasi waxay u dirtay ciidamadii ugu badnaa ee ebed loo diro gobolka iyadoo ilaa iyo iminkana ay ciidamadaasi tacaali la yihiin wax ka qabadka sugidda amniga deegaanadaasi maxamed faarax shire v o a nairobi haddaba warar goor dhoweyd naga soo gaaray magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegaya in odayaasha labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin in colaadda la joojiyo xubno ka tirsan aqalka baarlamaanka iyo duqowda ee gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa u kala saxiixay beelaha ku dagaalamay deegaanka mandheera heshiis ka kooban dhowr qodob xaliimo cabdile maxamed oo ka mid a aqalka sanadka ee kenya oo heshiiska goobjoog ka ahayd ayaa sahre cabdi axmed uga warantay waxa lagu heshiiyey waxyaalaha lagu heshiina waxaa kamid ah waxaa la dhahay awada lixda saaco habeynimo qowska tillaabo qaado waa intay mas-uul ka ahaadaan waxaana la dhahay qofka ayaga ah dadka qowska asaga waa intaas toban milyan bixiyo fine sidii loo xanuujiisay mar dambe ugu noqonin waxa kaloo laisku raacay waxaa waaye mandera county ilaa iyo boordaga wajeer oo ay kamid tahay tarbaj iyo part of elas constituency intii disarmament lagu suubiyo yani hubka lasoo sarenda gareeya oo dawladda xoog isticmaasho oo hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyada beelaha dagaalamaya waxaa maleeshiyada maxaa yeele waxa meesha ku dhimin waxa waaye caruur ama haweeney waxaa oo yacni iska innocenta meesha ku dhamaanahaysa waxaa jirta in ciidamadii ugu tirada badnaa deegaankaasi la dhigayo tan iyo bilihii ugu dambeeyey guddi gaara oo sinataradiina iyo xildhibaanadiina baarlamaanka kenya ku jira loo xilsaaray arrinta maxaa sababay oo xiisadan aada u soo afjari weydeen xiisada waxaa loo soo afjari waayey horta waxaa waaye midda ugu horeysa dagaal soomaali iyo dayba mar hore isku jirtay waxaa waaye qaraabadii meesha degneed oo cidi ciddii dagoodiya meesha kuma laha m b ama leader meesha kuma laha waxay isku mataleen yani intii wada yani gobolka waxba laga siinin xaquuq aynu leeyihiin intii gobolka wax laga siiyo soo midiida waxay u qaateen ciddii walaalaheeno garra inta yani magaalada ay ka erinhaysay u qaateen ayakana waxaa waaye intay dhulkooda daasacdaan ay meeshooda joogaan ay rabaan anagu waxaan u malaynay wax badan aan la fadhiistay laakiin hadda nabad un walalahay minay kasoo dhex galeen intii nabad la heli doono baan aam- aaminsanahay aniga hadda marka ee, xiisaddu waxay salka ku haysaa mudano baarlamaan oo deegaanka laga doortay oo mid ka mida labadaasi beelood ka soo jeedo beesha kalena ay wax ka weydeen ma sidaasa xiisadu hadda manay dagaalkan socdo waxaa iska dhashay doorashada markay soo dhaweed ayaa la dili nin hadda ugu dambayntii mudanayaashii baarlamaanka ayaa tihiin dowladdii sharci dejiyaalkii iyo weliba waxaa tihiin senataradii gobolka laga soo dooranayay ee xalka sidee baad u wajahaysaan Een, arrintan sidee baa loo soo afjari karaa wallahi hadda waxaa lagu soo afjari karaa horta waxaa waaye liidarka uu dooray yacni madaxda qowsyaasha intay horta daacad ahaadaan waa midda ugu horreysa maxaa yeelay hadday qowsku ay daacad yihiin qowska kalena ay xoogahoo yacni shingo upanda yihiin xaal lama gaarayo soo maanta waxaan dhahnay si dhab ah aan u raadina nabad waxaan u malaynaa maanta dadka hadalka laba marka la fiiriya qof kasta qof ammaanka diyaar waxaas u ahay waxaana filayaa inta la gaari doono xaal deg deg ah Een, ma kula tahay adiga inuu dhaqan gelayo heshiiska maanta aad labada dhinac kala dhex dhigteen haaku waa wax maskax geli maxaa yeelay waxaan aaminsanaha soomaali magaan ahnay hataa diinta lagu sheegay magay laba qaab- laba walaalo isdagaalayiin dadka kale oo qaraabada intay soo dhex galaan waaye maxaa yeelay hadda labada qoys oo ishaysatay waxaana soo dhex qaalayan kaloo soomaalida ah intay saaid u dadaaleen oo yacni xaalna la gaarsiin doono ee bal waxaad noo sheegtaa khasaarihii ugu dambeeyey dagaaladii labadii maalmood ee horreysay iyo maantaba ka dhacay ee deegaanka inta ruuxee wax ku noqotay wallaahi maanta haddaan horta wax kaaga sheega magaalo guba la dhaha ayaa lasoo weeraray saaki waxaana la dhihi hayaa hadda xisaabta si fiican weli looma ogaanin reerkoos waxay sheegahaysaa dad sagaal meelahaas ku dhi alkaloota ah ilala ay sheegahayaan laakiin dadka midaas wacdid oo gobolka jooga waxay kuleeyihiin labaatan soddon soo hadda xisaab qaasa ma hayna laakiin reerkoos waxay noo sheegahaysa waa sagaal qaf ayna dhihaysa hadda oo guba magaalada la dhaha saaki lagu galayo sidii la sheegahaya
taasi waxay ahayd xaliimo cabdile maxamed oo ka mid ah aqalka sanadka ee dalka kenya oo sahre cabdi axmed uga warramaysay heshiis xabad joojina oo ay kala saxiixdeen beelo ku dagaalamaya deegaanka mandheera ee gobolka waqooyi bari ee kenya